tahay barnaamijka subax wanaagsan magaalada xudur ee xarunta gobolka bakool saaka si nabada ayaa dadkeeda ay kusoo kusoo tooseen magaalada xudur waxaa shalay galankii dambe soo gaaray wafdi oo uu horkacayo wasiirka amniga ee dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya iyo saraakiil oo ay safarkiisana ay ku weeliyaan wasiiro iyo saraakiil sarsare ayaa soo gaaray magaalada xudur ee xarunta gobolka bakool iyadoo ujeedadoodina ay tahay in ay u kuurgalaan howlgalada iyo dhaqdhaqaaqyada ciidamada xooga dalka iyo kuwa gaarka ee maamul goboleedka koonfur galbeed soomaaliya ay ka wadaan qaybo kamid ah gobolka bakool waxaana lagu wadaa in saaka ay dooqdaan ama ay gaaraan taliska ciidamada ay ku leeyihiin gudaha magaalada tan xudur maalmihii lasoo dhaafay ciidamada xooga dalka waxay howlgalla ay ka sameynayeen tuulooyin hosimaada degmada xudur iyaga oona howlgal si gaar ah amnigiisa loogu sugayo ay ka wadeen wadada aadadhanka iyo degmada ceel berde oo ka tirsan gobolka bakool halkaasi oo lagu wado in maalmahan soo socda gawaari u raran ganacsatada reer xudur ay soo maraan oo inta badan la ogyahay maleeshiyada al-shabaab in dadkaa shacabka ay dhibaateeyaan xilliga xilliga wadooyinka ay isticmaalayaan waa tahay maxamed
guud ahaanba guud ahaanba gobolka bakool dhaqdhaqaaqyo ciidan oo looga soo horjeedo maleeshiyada argagixisada al-shabaab deegaanada ay ku dhuumaalaysanayaan ayaa ka socda tan iyo wixii ka dambeeyey markii madaxweynaha dowladda federaalk soomaaliya mudane maxamed cabdullaahi farmaajo uu ku dhawaaqay in ciidamada ay dhaqaaqayaan howlgalkan looga soo horjeedo al-shabaabna uu bilaabanayo maxamed xasan waxaa sheegtay in wasiirka amniga iyo mas-uuliyiin ka tirsan maamulka koonfur galbeed ay gaareen magaala madaxda gobolka bakool ee xudur xalana magaalada ayay ku hoydeen sida ay ay tahay maantay bal kulamada ma waxay la qaadan doonaan saraakiisha ciidanka xoogga dalka soomaaliya oo ku aadan sidii deegaanadaas looga xori lahaa al-shabaab masle socdaalkooda wuxuu ku saabsan yahay kormeer oo galiyah iyo sida ay inay u kuur galaan xaalada gobolka
wasiirka amniga mudane eeley mar uu saxaafada la hadlayay intii uu ku sugnaa garoonka dayuuradaha magaalada xudur ayaa waxa uu sheegay in safarkooda ujeedadiisa ugu muhiimsan ay tahay kow in ay u kurgalaan bal goobaha jiida hore ee ciidamada xooga dalka ay ku sugan yihiin iyo in ciidamada lagu dhiirigeliyo in ay bilaabaan ama ay adkeeyaan howlgalkan ka dhanka maleeshiyada argagixisada al-shabaab oo safarkoodina qeyb uu ka yahay inay la kulmaan saraakiisha ciidamada si ay ugula hadlaan howlgalada iyo halka ay marayaan iyo sidii loo dardargelin lahaa la dagaalanka maleeshiyada al-shabaab waa tahay maxamed xasan marka wasiirka amniga maamulka koonfur galbeed wuxuu qeyb ka yahay kuurgalka iyo sidoo kale abaabulka lagu jiro maleeshiyaadka al-shabaab in dalka laga saara gaar ahaan deegaanada koonfur galbeed hoos yimaada oo gobolka bakool uu qeyb ka yahay marka ciidanka xaggooda usoo laabano maadaama adiga gobolkii ay ku sugan tahay balgulufka dagaal iyo diyaargarowga ciidamada xoogga dalka soomaaliya ay ka wadaan gobolkaas haddii sawir guud ha naga siis baashi aadaad umahadsan tahay guud ahaanba ciidamadan ku sugan gobolka bakool horta mar walba waxay waa ciidamo u diyaarsan la dagaalanka maleeshiyada argagixisada ee al-shabaab oo ku dhuumaalaysanaya deegaanadan gobolka bakool gobolka bakool sidaad ogtahay wuxuu ku yaalaa meel xaduud ah waa gobolka maleeshiyada argagixisada al-shabaab oo isku dayeen in ay go-doomiyaan ciidamada xooga dalka waa la dagaalankooda iyo xoolgalkooda iyo abaabulkoodaba waa mid mar walba afar sano hadda lasoo dhaafay maleeshiyadaasi ay kula jireen oo kolba meel kastoo fariisamay maleeshiyadaasi ay ka samaystaan ay weerarayeen oo inta badan ciidamadan waxay suurageliyeen marka maleeshiyada ay isku dayeen in magaalada xudur oo dhan ay go-doomiyaan waa ciidamadii sameeyey dadaalkooda in ilaa iyo laba wado ay u furaan degmada tan xudur waa wadada aada dhanka iyo magaalada beledweyne ee xarunta gobolka hiiraan iyo wadada aada dhanka iyo ethoobia oo marta degmada ceelberde ciidamadan ayaa dadaalkooda oo ku furay waa wlaba waa labada wado oo keliya oo maanta ay isticmaalaan gawaarida ganacsatada magaalada xudur inta kale wadooyinkooda kale magaaladan way ka xiran yihiin oo waxaa dadka ku dhibaateeya inta badan maleeshiyada argagaxisada al-shabaab marka ciidamadan waa waxay ahaayeenba markii horeba ciidama u diyaarsanaa la dagaalanka al-shabaab oo mar walba dagaal la galayay oo weeraro ku qaadayay goobaha ay ku dhuumalaysanayaan oo maleeshiyadaasi ku weerarayay meelaha oo dadka xoolo dhaqatada iyaga ay ku dhibaateeyaan oo xoolahoodii ay dhacaga dareerka iyaga ay uga geystaan ay ahaayeen markii hore ayay ahaayeen ciidamo diyaarsan ciidamadan oo mar walbana dagaal la gala maleeshiyada argagixisada al-shabaab tan iyo waxay ka dambeeyey amarkan kasoo baxay madaxweynaha dowladda federaalka soomaaliya ciidamadan waxay laba raabeen howlgaladii ka dhanka ahaa al-shabaab oo iyaga ay la dagaalamayeen waxay bilaabeen maadaama hadda rawaadkii beerta ay dib ay uga curteen deegaanada gobolka bakool ciidamada waxay bilaabeen inay goobaha maleeshiyadaasi ay ku dhuumaalaysanayaan haddana ay ku bacsadaan waa tahay dhowaan magaalada xudur maamul ayaa loo dhisay oo koonfur galbeed ee hoos yimaada bal maamulkii magaalada maxay ka bedeleen maxay magaalada kusoo kordhiyeen oo maadaama magaaladu magaalo maamul aas lahayn awali ahayd hadda maamul loo yeelay bal xaaladaha ee magaalada iyo waxqabadka maamulka ayaka xaggee ku dambeeyey maamulkan oo hadda loo sameeyey degmada tan xudur horta waxaa la caleema saaray shan iyo tobankii bishii octoobar aynu soo dhaafnay muddo hadda bil laga joogo ayaa maamulkani hadda uu dhisan yahay maamulkan waxa uu bilaabay tan iyo markii isaga maamulkan dib loo doortay kow in ay si ammaanka wax looga qabto bulshada ayay kulama guud iyo mid gaarba ay la sameeyeen waxay bilaabeen maamulka baabuurta iyo mootooyinka oo ku oo inta badan ku badan gudaha magaalada xudur in la sharciyeeyo oo taarga ay u sameeyaan maamulka waxay bilaabeen in nadaafada magaalada in wax laga qabto waxay kaloo maamulkan hadda ay dardargeliyeen oo ay wadaan sidii magaalada xudur oo dhanka caafimaadka aada uga liita sidii isbitaalka guud ee degmada tan xudur oo takhtar iyo dawo loogu heli lahaa ayay maamulka hadda arrimihiisii ay ku howlan yihiin sidoo kale maamulka waxay ay wax ka qabteen oo howshoodii hadda ay bilaabeen magaalada xudur waxay lahayd dugsi sare xaruntii dugsiga sare ee magaalada xudur tan iyo wixii ka dambeeyey dhowr iyo labaatan sano oo burburkii dowladdii dhexe waa tahay ugu dambays maxamed xasanow xaaladda magaalada xudur sida saaka ay tahay isu socodka ganacsiga waxbarashada iyo shirkadaha isgaarsiinta saaka magaalada adeegyada goobaha adeegyada asaasiga lagu qabta bulshada soomaaliyed waa sidee saaka magaalada xudur maadaama ay tahay magaalo inta badan oo ammaankeedu aada u wanaagsan yahay oo bulshadan reer xudur oo aysan weligoodii qarax iyo falal dil ah oo oo shacabka lagu dhawaataynayo gudaha magaalada xudur aysan ka dhahin magaalada xudur waa magaalo oo qof walba xilligii doono uu socdo oo xilligii doono uu ganacsigiisi uu tago uu furto magaalada xudur habeenkii waxaad arkaysaa xili dambe oo dad iska shaqo oo adiga oo wada luqeynaayo oo lugtaada ku socdo xitaa haddii ciidamo ama qof oo qoristo ka hor imaado cabsi iyo dareen kuma gelaayo ama markuu gadaasha adigu ka imaadona wax cabsi oo ma dareemayso maadaama amniga uu yahay mid gudaheed marka adigaa ku jirta aada u wanaagsan madaxdii iyo ama saraakiisha ama wasiirada oo soo gaarayo magaalada xudur ma ahan kuwa ilaalo gaara loo samaynayo ma ahan waa kuwa shacabkii iyo bulshadoodii oo iska dhexgelayo marka maadaama amniga magaalada uu aada u wanaagsan yahay magaalada xudur dadka waxay soo toosaan xilli hore ayaa lasoo toosa oo dadka waxay isugu yimaadaan marka salaada subax laga soo baxo goobaha qahwada iyo lagu shaaho ayay dadka isugu yimaadaan oo inta badan ay ku falanqeeyaan siyaasadaha dalka iyo dadka inta badan ay ay uga hadlaan marka jawiga guud ee magaalada aad ayuu u wanaagsan yahay saaka waxaa ii muuqda goob ardaydii u socota goobaha waxbarashada oo uniformkoodii kala duwan sirta ayaa inta badan magaalada kala gooshaya jawiga magaalada aad ayuu u degan yahay